haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ee aanu idiin ballanqaadnay inaannu dib u soo celinay waxaynala socotinaya waryaheenna jamaal axmed cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddaan idin dulmaro dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa gudaha dalka soomaaliya waxaa ka dhacay in baarlamaanka soomaaliya uu yeesho fadhigiisii ugu horreeyey kadib doorashadii madaxtinimada soomaaliya iyadoo ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo baarlamaanka soomaaliya hortagay islamar ahaantaasina weydiistay inay codka kalsoonida siiyaan xasan cali khayre ayaa saddexlabaatankii bishii februareenu ka soo gudbinay uu madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha fadhiga baarlamaanka ayaa waxaa soo xaadiray laba boqol iyo kow iyo soddon xildhibaan kuwaasoo dhammaantooda isku raacay inay codka kalsoonida siiyaan xasan cali khayre ma jirin xildhibaan diiday ama mid ka aamusay intuuba haddaba dhegaystayaal waxaannu falanqayn doonnaa qodobkan gordhow ee qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku falanqayn doonnaa sidoo kale dhacdooyinkai toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay xaalad musiibo qaran si wax loogu qabto arrimaha bini'aadanimada ee abaaraha dalka soomaaliya ka jira qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa toddobaadkan lagu sheegay in madaxweynaha uu bulshada caalamka ka codsaday inay si deg deg ahay uga jawaabaan musiibadaasi si loo caawiyo qoysaska iyo shakhsiyaadka ay abaaruhu saameeyeen abaar aad fara badan ayaa soomaaliya ka jirta kuwaasoo dad iyo dunyaba si isku mid a u gallaaftay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan caalamka ka dhacay kuwoodii ugu waaweyn waxaa ka mid ah xiriirlaaliha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa lagu eedeeyey in uu wadahadal la yeeshay saraakiil ruushka ka socday intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada maraykanka sanadkii laba kun iyo lix iyo toban markaas oo jeff sessions isagoo senator ah kana mid ahaa xubnihii ololaha madaxweyne donald trump jeff sessions ayaa kulamadaasi ula qatay ruushka ee la ogaaday hadda waxaa la sheegay in markii ansixintiisa ay socotay uu isagu ka been sheegay inuu la kulmay saraakiisha waddanka ruushka ka socotay markaas oo hadda sida wararka ay soo baxayaan ay sheegayaan in ragga uu la kulmay uu ku jiray danjiraha ruushka ee maraykanka waxaasesii arrimahaasi uu isaga beri yeelo jeff sessions isaguna waxa uu khamiistii ku dhawaaqay inuu bannaanka ka istaagayo dambi baaris kasta oo ku lug leh dabagalka lagu sameynayo saameynta uu ruushka ku yeeshay doorashadii madaxtinimada maraykanka ee dhacday bishii nofembar ee sanadkii hore iyadoo lagu dhex jiro dhaliilo kulul ayaa madaxweynaha maraykanka dhinac kale donald trump waxa uu sheegay inuu si buuxda uu u kalsoon yahay ninka ugu sarreeya sharci ilaalinta waddankan maraykanka balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa dalbanaya in jeff sessions uu iscasilo iyadoo hadda baaritaanadu ay weli socdaan dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa daadad aya koonfur galbeed ee waddankaasi zimbabwe waxay ku dileen laba boqol afartan iyo lix ruux islamarkaasina guri la'aan dhigay laba kun oo qof oo kale tan iyo bishii disembar ee sanadkii tegey dowladdaasi oo kharashku ku yaryahay ayaa ka codsatay beesha caalamku inay gargaar la soo gaarto dadkaasi si ay kaalmo uga geystaan wax ka qabashada khasaaraha ay daadadkaasi sababeen dalka soud africana waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeda dadka ajaanibta kuwaasoo qaarkood rabshado watay islamar ahaantaasina keentay in dad ay ku dhintaan dadka weerarka loo geysa waxaa ka mid ah soomaali iyo nigerian kuwaas oo ka ganacsada waddanka koonfur africa dad ka soo jeeda dalal kale o afrikaan ayaa sidoo kale dhibaatooyin loo geystay haddaba aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka sidaad horodhacaad ku maqasheen baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkii ina dhaafay waxa ay meelmariyeen oo ay ansixiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre khayre ayaa laga filayaa inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo samata bixisa waddanka soomaaliya oo dhibaatooyin aad u fara badan ay ragaadiyeen caqabadaha ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisu ay wajihi doonto waxaa ka mid ah dhinacyada nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo sidoo kale sidii ay ula tacaamuli lahayd maamul goboleedyada dalka soomaaliya arrimahaasi haddaba waxay la qaadaa dhigaya oo ila falanqaynaya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo hore wasiir u soo noqday islamar ahaantaasina mar soo noqday la taliyaha madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud yariisow isagoo magaalada muqdisho jooga ayaan weydiiyey bal inuu marka hore sharaxaad inaga siiyo waxaa laga baran karo codkii kalsoonida ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu ka helay baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya waxaana uu ku warceliyey baarlamaanku wuxuu si aqlabiyad leh ku ansixiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo hadda helay sharciyadii muxuu aha iyo mandatekii uu kusoo dhisi lahaa golo wasiire ah marka arrintan waxay ka dhigan tahay labo mid muxuu ahaa doorashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo runtii aqlabiyadda baarlamaanka marka laga soo tago tii shacabkana la helay haddana ra-isul wasaarihii uu soo magacaabay isla markiiba uu helay maaragtay aqlabiyada intaas la eg waxay soo celisay runtii rajo shacabkuna waxay ka sugayaan muxuu ah labada mas-uulba in howlaha inta dhiman la dedejiyo siday ballan qaadeenna maaragtay ra-iisul wasaare xasan cali khayrna wuxuu ballan qaaday xukuumad taya leh oo marxalada dal ku jira ka bixin karta marka rajo weyn ayaa shacabku qabaa rajadaasna waxay ku xirnaan doontaa hadda sida wadatashyada muxuu ahaa ay hadda wadaan usoo dhameeyaan kadibna ay culeysyada iyo caqabadaha jira oo soo noqnoqday looga gudbi lahaa waa midoo dhinacna waxaa loo baahan yahay xukuumaddii inay noqoto xukuumad taya leh oo hawsha loo igmaday iyo ballanqaadyada ay suubiyeen fulin karta dhinaca kalena waxaa laga rabaa inay qanciyaan xildhibaanada soomaaliyeed si codkooda loo helo dhinaca saddexaad iyadana waxaa la rabaa inay qanciyaan in soomaalidu iska dhex arki karto arrimahaas oo dhan waxay keenaysaa inay muxuu ahaa muddada ay haystaan aad bay u kooban tahay laakiin rajada shacabku hadda uu qabo aad bay u sarreysaa rajadaasna haddii aysan fursad loo siinin madaxda oo culeyska iyo caqabadaha aan lagala shaqaynin waxaa dhib noqonayso ayaga nasarkoodii inay ku dhiiradaan isbedelka uu dalkan u baahan yahay oo dad kartile inay kusoo saaraan marka arrimahaasa un isxeerinaya hadda sidaan u jeedo waxaa jirta in dadka qaar wararka laisla dhex marayna ay ka midka tahay in ansixintan ra-isul wasaaraha la ansixiyey baarlamaanka ay si aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen oo aysan jirin cid diiday ama ka aamustay ay qayb ka tahay ballanqaadyo baarlamaanka loo sameeyey lafahaantooda in golaha wasiirada qaar qayb badan oo ka mid a ay ka iman doonaan baarlamaanka soomaaliya mar haddii wasiirada inta lasoo magacaabo oo xubno ka mid a baarlamaanka iska dhex waayaan ma laga yaaba intaasi ay caqabad ku noqoto ansixinta golaha wasiirada soo socda ee ra-isul wasaaruhu laga yaabo inuu ku dhawaaqo runtii ma sahlana mar walbana waa ka adag tahay ra-iisul wasaare la ansixiyey iyo ama golo wasiiro la ansixiyey muxuu ahaa mar walbana waa jirtay arrimahan oo tii u dambeysay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waa la socotaa in dhowr jeer lagu soo celiyey golihii wasiirada xubnihi uu magacaabay wax ka bedelay mar labaad soo celiyey marka waa un caqabad iska jirto laakiin waxay u baahan tahay sida ay mar walbaba ayaga la tashiyadoodii ay runta ugu sheegaan xildhibaanada iyo dhammaan qaybaha bulshada ay saameyso iyo in muxuu ahaa dadka ay xolanayaan loo arko dad lagu xushay aqoon waayo aragnimo iyo karti hawshiina ka bixi kara intaas marka ishesho iyo taageerada shacabka oo la haysto ani waxaan isleehay waa u fududaan doontaa in muxuu la ansixiyo ugu dambeyn injineer yariisow fursadda ay haystaan hadda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xukuumadda uu soo dhisi doono tee bay gaarsiisan tahay marka fursaddaas ay haystaan runtii waa markii ugu horreysay hogaamiye soomaaliyeed uu helo muxuu ahaa aqoonsi oo shacabka soomaaliyeed iyo sharciyad sidaan u xoogan waxay u baahan tahay sharciyadaas iyo filashada ay dadka ka filanayaan rajadan cusub wax badan ay ka sugayaan hadba sida ay madaxda iyo xukuumadda ay soo dhisayaan runtii shacabkana ula wadaagaan dowladdana ay u noqoto dowlad shacabka uu leeyahay la tashiyada shacabka la badiyo islamarkaana runta loo sheego shacabka waxyaalaha caqabadaha ah ay ku adkaanayso mar walba oo aysan ka gudbi karin oo dowladihii lasoo dhaafo dhan uga mid yihiin oo ay ka mid tahay amniga sida al-shabaab loola dagaalayo oo ay ka mid tahay sidii dhaqaale lagu heli lahaa ku filan oo dowladda howl maalmeedkeeda ku fushato saddex sidii muxuu ahaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkii hal dowlad ugu wada shaqayn lahaayeen afar sidii beelaha muxuu ahaa rabitaankan oo ah xil wixii inta ka baxaan ay u gudbaan maxaan sideen waddankan hore u marinaa arrimahaas o dhan waa arrimo aad iyo aad u culus una baahan farsamadeedii iyo madaxda oo madaxweynaha ugu horeeyay ra-iisul wasaarahaba inay shacabka runta u sheegaan ay dhahaan annaga intaas intaas ma qaban karno sababto ah dhaqaale la-aanteed intaas ma qaban karno sababto ah arrimahaas amniga culeys naga hayo iyo midda ugu dambeyso ah sida al-shabaab haddii dib u heshiisiin dhab ah ay keenaan oo la tuso in dib u heshiisiin al-shabaab nasarkeedii muxuu ahaa lagula heshiin karo iyadana waxaan isleeyahay qayb kale waaye marka arrimo badan baa horyaala caqabado inaan u duceyno oo shacabkan ay la shaqeeyaan unbaa looga bixi karaa caqabadaha soomaaliya horyaalla oo dhan aad iy aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo hore xilal kala gedisan oo wasiir uu ka mid yahay usoo qabtay isla mar ahaantaasina soo noqday fahayeenkii la taliyaha madaxweynihii ugu dambeeyey ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegayaa sidaas maqaldamo xiise leh nabadgeliyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka idinkoo mid kale oo kaas lamidna dhegeysan doontaan sabtida soo socota haddii ilaahay nafta nagu simo